si loo xoojiyo wax soo saarka kalluumaysatada degmada kismaayo ayaa waxaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badaha dowlad goboleedka jubbaland waxay hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw kala wareegeen doon kalluumaysi oo aada u baaxad weyn taasoo loogu talagalay tababarka iyo kalluumaysiga goobta wareejinta doontan waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga wasiir ku-xeenka wasaaradaasi agaasimaha guud iyo wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumaysiga iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda faw cabdulaahi xasan cali wakiilka hay-adda faw ee deegaanada jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa sharaxay ujeedka mashruuca bixinta loogu talagalay doomahan dadka soomaaliyeed ee ku nool meelaha xeebaha maanta waxaanu joognaa magaalada kismaayo waxaanu ku wareejinaynaa doon oo ka mid ah doonyaha kalluumaysiga wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mashruuca doontan laga wareejinayo waxaa ladhahaa sikab mashruucan waxaa maalgelisay oo lacagtan bixiyey midooda yurub waxaana lagu taageerayey bulshada xeebaha ee soomaaliyeed sidaa awgeed maanta halkan waxaan ku rajinaynaa doon cabirkeedu yahay ten pointy tree oo ah nooca loogu talagalay kalluumaysiga iyo tababarada inay ku qabsadaan wasaaradda kalluumaysiga wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda dowlad goboleedka jubbaland xildhibaan cabaas cali ibraahim oo goobta wareejinta ka hadlay ayaa u mahad celiyey hay-adda faw waxa uuna sheegay in kalluumaysatada degmada kismaayo ay kaga faa'iideyn doonaan doonta nooceeda casriga ee lagu wareejiyey maanta waxaan kala wareegnay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda doontan aad u jeeddaan dhirarkeedu uu yahay toban toban mitir iyo bar insha allaahu waan kala wareegnay waxaana maalgeliyey mashruucani simad faw sidaa u taqaanaan insha allaahu waan kala wareegnay wakiilkoodii waxaana la wareegay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda anigoo u ah wasiirkeedii ayaan galabtan halkan kala wareegay doontan aad u jeeddaan insha allah hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee faw ayaa hore wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda dowlad goboleedka jubbaland waxa ay u tababartay kalluumaysato badan waxa ayna ku wareejisa doomo taasi oo kaalin weyn ka geysatay wax soo saarka kheyraadka badaha xeebaha gobolka jubbada hoose